بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وbارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاaبه أجمعين waa dersigii saddexaad kitaabka النaصائح المرسلة شheekhina الشheekh cثmaan بن شheekh cmر شheekh dawوd شheekh cثmaan xidig xafiظah الله taعالى faslu fi ixtiraami lmashaayikhi mashaayikhda ixtiraamidooda ayuu fasalkaanina ka hadlayaa culimada qofku wax ka baranayo iyo culimada islaamka qofku inuu ixtiraamo wa aadaabu طulaabi اlculuumi culumta kuwa baranaya aadaabtoodu kahiiratun mid tiro badan weeye ka suxbati shaykhihi baaba ka mida sheykhiisa la saaxiibidiisa bitacdiimi xurmatin xurmo weyneynteedu kula saaxiibo ou xurmo iyo sharfid yaa iyo weyneyn ou kula saaxiibo si ixtiraam iyo tawaaduca oo shiikha maaragtay inuu mucalimkiisi iyo shiikhiisi yahay ay ka muuqanayso imaamu hazali ixyaaha iyo sharxiisa waxaa ku sugan qofka waxbaranaya inuu mucalimkiisa u tawaaduco ayaa fiican iyo khidmadiisa u khidmeeyo arrimahaas in laga helo waxaa la diidayaa qofku inuu noqdo qof maaragtay isla weyn cilmigu waxaa la yidhi alcilmu xarbun lilfata almutacaali qofka isla weyn cilmigu wuxuu leeyahay xarbi iyo dagaal cadaawad iyo col baa ka dhaxaysa sida daadka oo kale weeyo daad iyo meel sare oo buur madaxeed oo kale ah sida ay col u yihiin oysan daadku meel kore u tafin ee hoos meesha godan ugu daadego saas oo kale weeye ka mucalinkiisa inuu la tashado amarkiisa inuu raaco wanaagga u amraayo sida qofka jiranba takhtarka taladiisa takhtarka fiican taladiisa u qaato oo kale sidaas oo kale ayaa la doonayaa marka waxuu yidhi marka maadaama ay sidaa tahay ixtiraamkaas la doonayo imaamu nawowi majmuuca markuu muqadamada hore ka hadlayey wuxuu yidhi dadka hore qaarkood waxay ahaayeen mucalimkooda markay u tagayaan shay bay sadaqaysan jireen waxayna dhihi jireen allaahuma astur cayba mucalimi cani ilaahu mucalimkayga ceebtiisa xaggayga ka asur walaa tadhab barakata cilmihi mini cilmigiisa barakadiisana ilaahu hayga qaadin oo hayga tegsiinin ayay ku ducaysan jireen imaamu nawowi waxyaalaa ku caanbaxay waxaa ka mid ahay dadka saalixiinta taariikhdooda markuu ka sheekaynayo iyo hadaladooda wuxuu ku sheegi jiray magacyadooda si tacdiim iyo towqiir iyo ixtiraam leh ayuu maaragtay u sheegi jiray wanaagyadooda iyo manaaqibtooda ayuu u sheegi jiray waxaa fiican qofka daalibcilmiga ah intii uu maaragta mashquul ka fogaan karo ama xataa guurka oo kale inuu ka fogaado intuu maarata cilmiga xasilinaayo sousan mashquul ugu noqon xuquuqda zawjada iyo waxa la midkaa inta uu maaragtay ka kaaftoomi karo ayb wa birun buu yidhi birun baari samayn baa lahu u ahaatay waxa weeyaan shiikhii iyo walli inuu dabacsanaan fii kulli xaalatin xaalad dhammaanteed baari samaynaya in loo dabacsanaado ducaaun ducaa lahu shiikha u ahaatay loo duceeyey filjahri si jahriyo codka kor loo qaadayo aydan noqosha iyo wakhufyatin si qarsoomba si kore iyo si hooseba in loogu duceeyo iyo in la xiriiriyo biriga silana waa la xiriirin yaa waxa weeyaan in loo duceeyo taasna waa u leeyihiin mucalimiinta iyo mashaayikhda dadka diinta baraya hadday nool yihiin iyo hadday dhinteenba in loo duceeyo lasoo booqdo noloshooda iyo geyridoodaba istikfaar loo dalbo wax laga sadaqeeyo xaggooda waxyaalahaas oo dhan ayay xaqu leeyihiin imaamu axmed bin xambal wuxuu yidhi soddon sano mahmeen ma seexan ilaa waxaan u ducaynayay imaamu shaafici waana u istikfaar dalbayey shiikhiisi buu ahaa imaamu shaafici oo uu yidhi wuxuu ahaa waxa weeyaan inta wiilkiisa axmed bin xambal wiilkiisa yidhi imaamu shaafici baa intaa hadal haysaaye muxuu ahaa aada baa ugu ducaysaa aabbow yii wuxuu ahaa qoraxdoo kale adduunka u ahaa sida qoraxdu adduunka u tahay oo kale yaa saasoo kale isna uu ahaa dadka qorax booskeedoo kale u jooga bimacnaa waxa weeyaan nin lagu intifaacay buu ahaa caafimaadka meeshuu dadka u joogaan say u jecel yihiin oo kale ayuu dadku ahaa labadaama waa laga maarmi karaa bay yidhi qoraxda adduunka inay soo baxdo iyo in caafimaad qofku hayso waa maya saasoo kale ma waa la gadan karaa waa maya saasoo kale ahaa waxaa fiican qofka daali cilmiga ah dersiga inuu ku bilaabo xamdiga ilaahay ku xamdinayo iyo saliga iyo salaamta nebiga calayh salaatu salaam iyo ducaa culimada iyo mashaaikhda u duceeyo iyo waalidkiis dersiga marka hore bilaabayaba inuu sidaas sameeyo dersigiisu hadduu suurtagal tahay subaxnimada hore way fiican tahay allahuma baarik liummatii fii bukuuriha wa tawqiiruhu weynayntiisa ijlaaluhu weynayntiisa wa maxabatun maxabaya kalgacal taasoo xaqiiqiyatun xaqiiqiyaa maxabo dhaba iyo wa bishruhu weji furfurnaantiisa yaa baa u ahaatay sheikii fi taxiyati salaamidda dhexdeeda intaas ba aadaabtay ka mid tahay wa tawqiiruhu ijlaaluhu wa maxabatun xaqiiqiya maxabo waxaa la rabaa dhab ah iska keenkeen aan ahayn iyo wa bishruhu macnaha dalaaqatulwejhi wejiga qofka furfuro sheikha u weji furfuro fi taxiyati salaamidda intaasna waxyaalaha xaqa la iskugu leeyahay ayay ka mid tahay ayb wa kun waxaad ahaataaba yidhi wamuftarishan wa kun waxaad ahaataa muftarishan mid isgoglanaya fii juluusika fadhigaada cindahu sheikha agtiisa kaa darsiga qaadanaysa ama shiikha bay la joogtid waxa weeyaan sida maaragta loo fadhiiso tawaaduca leho lugta bidix loogu fadhiiso oo atixyaadka marka loo fadhiyo oo kale atixiyaadka hore oo kale u fariiso wakhafid ladayhi shiikha agtiisa raarixi asawta codka maca kulli haybatin haybad dhammaanteed maceedana lala qabo adoo haybad iyo sharaf muujinaya fudayd aan muujinayn codkana si tartiiboo aan qayle iyo jahri ahayn ula imow markay la joogaan saxaabadii dadka wanaagsanaa nebiga iyo waxaa moodaa madaxa in shimbira ka saaran yihiin liajli ixtiraamka dartiis hoos madax u laalaadinayaanoo si maaragtay muujinayaan haybad iyo wanaag way marka imaamu shaaficina wuxuu yidhi warqadaha inaan rogo oo qarararac ka siiyo sharqanteeda muujiyo waa iska ilaalin jiray buu yidhi imaamu maalik markaan hor fadhiyo haybad aan ka haybaysanaya imaamka shiikhaygii ah si uusan warqada uusan u maqal sharqanteeda rabiic oo imaamu shaafici cilmiga ka barta wuxuu yidhi kuma dhiiran karin inaan imaamu shaafici oo fiirinaya biyaha cabo wamumtathilan liamrihi kun waraadiyan wa kun waxaad ahaataa mumtathilan mid fartooman liamrihi sheikha amarkiisa waraadiyan wa kun raadiyan ahow bihi mid ku raalliya amarkaas uu shiikhu ku siiyey oo wanaagga lagu amray mid dhibsanaya ha noqono mid ku raali ha noqo faxdaran ka digtoonow yiri khilaafahu khilaafkiisa qadra daratin dhurcaso qadarkeed wax yar inaa khilaaftidna taas iska ilaali waxaa weliba dadka wax ku baraya iyo culimmada ka dhacaya oo hadda nuqsaan iyo ceebana wax ka indhala oo kale iska indhatir inaadan ka warhayn oo kale haddii ciddaa wax ka banaysa dabci xuma ku jidho haddii goyn ku jidho haddii waxyaalo kale ay ku jiraan waxaasoo dhan ismoogeysiya adiga waaya wasallim lahu u nabadgeli oo isaga u dhiib oo ugu hoggaansan ikhtiyaara fannin fanni ikhtiyaarkiisa iyo dooridiis fannigaasoo turiidu adigu aad doonaysa fanniga arabta inaad barato inuu isagu kuu dooro taasna isaga u daa fa inna lahu shiikha waxaa u ahaaday fii daaka kaa dhexdiisa acdama khibratin khibrad midda ugu sarraysa isagaa wax soo bartay dadkana hadda waxbara waxaa laga yaabaa ardayba ama xerowba ama qofba in uu meel ku fiican yahay qofku marka meeshuu ku fiican yahay baa looga faa'iidaysanayaa qof baa laga yaabaa in xadiidka bara la yidhaahdo mid baa laga yaabaa fiqiga bara in la yidhaahdo mid baa laga yidhaahdaa dhici kara qur-aanka iyo culuumtiisa in loo diro qofba sida ka muuqata waxa uu wax ka keenayaa loo diraya imaamu bukhaari kitaabu salaati intuu bilowdayba waxaa la yidhi maxamed bin xasan dushiis ayaa maxamed bin xasan wuxuu ku yidhi orod tagoo cilmulxadiidka soo baro maxaa yeelay waxaan u arkaa biri cilmigaas adiga inuu dabeecadaada yaa waafaqsan yahay cilmi xadiidkiibuu soo bartay ummadoo dhan ninka loogu horumariyo cilmiga xadiidka ayuu noqday imaamu bukhaari raximah اllahu tacaala marka cilmiga tawaaduc iyo si fiican oo loo dhegeysto ayaa lagu gaaraa wadada ku lagu jeexo inaa wadadaas iyo waxaan rabtay inaa beratidna waa la raacaa ixtiraam bay kuu leeyihiin dadkaa wax ku baraya cilmiga iyo shareecada weliba ku baraya ayay kugu leeyihiin ayb cilmiga in lagala kulmo culimada afkooda iyo afwaahdooda ayaa muhiim ah si qofku uga nabad galo inuu si khaldan wax u daalacdo ama wax u qaato cilmigiisa uu sax u noqdo cilmiga lagama qaato qof maaragtay saxafi ama qof warqadaha kasoo daaldaalacday qur-aankana lagama bartaa la yidhi qof maaragtay musxafiyaho aan macallin qur-aan lahaan jirine musxafka ka fiirfiirsaday marka waa inaan cilmiga sheekha uu kugu dul akhriyo ama adigu aa ku dul akhrido ayaa la doonaya ayb intaa ka bacdi waxa weeyaan cilmigaas dee xalaqaadka iyo meesha lagu hayana waa laga faa'iidaystaa lama dhaafo cilmiga waa la qaataa asabru calaa diiqi almaciisha maciishadda iyo nolosha ciriirigeeda oo lagu sabro taasna halkan baa looga hadlayaa intaa qofku wax baranaya haddii nolosha ciriiri ku noqoto inuu ku sabro wakun waxaad ahaataa qaanican mid ku qanacsan bilyasiiri wixii yaroo ilaahay ku siiye raadiyan mid ku raadiya bimaa shayga xabaakal ilaahu ilaahay ku siiye oo min qaliilin wax yara ka luqmatin sida luqmadoo kale wixii yar sida luqmadoo kale ilaahay ku siiyo maaragtay midaasna raalli ku noqo oo qaado oo waxa weeyaan ku sabir nolosha adag ee maaragtay xiriiriga ah oo kaasoo wajahaysa markaa cilmiga baranayso ilaa faqrigu inta badan culimmadu iyo dulaabta iyo xeraha waa u badan yahado iyagoo shaqaysan karaa haddii cilmigaanbay ay mashquul ku yihiin cilmigaanay mashquul ku yihiin ayb fakan badanaa min imaamin buu yidhi imaam badanaa imaamkaasoo dabaqa alarda ardada uu daboolay cilmuhu cilmigiisi imaam cilmigiisu adduunka gaaray kaasoo tacalama soo bartay cilmiga fii juucin gaajo iyo wa adyaqi ciishatin nololtan ugu ciriirsan kusoo bartay kaasi badana qofku hadduu iska dhargo oo calooshihiisu buuxa ka badato fikradiisaa waxaa la yidhi seexata xikmadiisaa afbeesha xubnihiisaa cibaadada macnaha ka fariista marka dheragta badan aafaadkeeda iyo dhibaatooyinkeeda ayay leedahay ninkii xajaaj binu shaacir miyuu ahaa hooyadiisay boqolka xaboo kimisa inta siisay muufada ah boqol xaboo muuse ay tiri boqolka xaboo muufada ah maalinba xabad baa cunaysaa oo markaa saa ku xireeyo cilmiga ku doontado markuu xabad cunayaba intuu webiga qarkiisa tago biyaha geliyo ayuu maaragtay markii u qoydo cuni jiray waxa weeyaan dhibaatada kusoo bartay cilmiga waa in anta adu marka taa hadda cilmigao dhan ninkaas cilmigiisu adduunka koobo ee gaaray oo dhibaatada wax kusoo bartayna raggaa imaamu shaafici oo kale ka mid a awoon buu ahaa hooyadiis baa haysay ma uu heli karin wuxuu dugsiga qur-aanka wax ku qorto ama uu maarata wax ku barto ama qalin ha noqoto ama warqad ha noqote ma heli karin waxa weeyaan lafo ayuu marmar ku qoran jiray wixii uu maqlo iyo cilmiga ilaa uu maaragtay lafo badan buuxiyey tiradii ka batay wain anta adigu laa tardaa haddaadan raalli kuna ahayn bidaalika arrinkaas cilmiga dhex markaa baranaysi inaad dhibaatooto oo faqriga iyo waxyaalaha nolol ciriiriga ku sabidhay haddaadan raalli ku ahayn faktasib iska shaqaysa hadde kasbo wa kun waxaad ahaataa jaahilan mid jaahil oo acmaa indhalo oo yaciishu noolaanaya bidillatin dulli jaahil xoola leh oo dulli ku nool oo hanal masale garanayn dahaaradii iyo cibaadadii garanayn de sidaasaa markaa raalli ku noqonaysaa wey de faqrigan hadda culimmadu ay maarata waxaysan waxaynin waa faqru ikhtiyaar baa la yihahdaa waa iyagaa doortay laakiin faqriga juhaasha iyagoo xoolihii raadinaya ay faqiirin yihiin oo waxba waayeen waa faqru idiraar waa dantaa ku kaliftaye iyagu raalli kamay ahayn inay wax waayaan waay wuxuu yidhi faqiirka qofka faqiiha asalku waxa weeyaan dee waaba iska faqiir waxa weeye wuxuu yidhi raa-ul faqiiri tajamacda adraafuha ereygu faqiiri raadeedii baa dhinacyadeedii intay isku soo dhowaadeen markaa gaab u ekaatay markaasi wuxuu noqotay faqiih marka faqiirkiibaa faqiih iskaba noqdayba wey ayb marka waxa weeyaan dee dadku xoolaha iyo waxaas isku ixtiraamaano waa isku weyneeyaano waa iskugu soo joogsadaan laakiin cilmigaa muhiima faslun fii aadaabin mutafariqa aadaab badan oo kala tagtagsan baa halkan looga hadlayaa oo la doonayo in iyadana la helo takhallaq ka dabeeca yeelo biakhlaaqin akhlaaq akhlaaqdaasoo xisaanin wanwanaagsan fa inahu shaaniya yanaalu lfataa kan dhallinyaradaayoo wanaagsan waa gaaraa fiihaa iyada dhexdeeda nihaayata rutbatin rutba meesha u dambaysa buu ku gaarayaa waxa weeyaan meel darajo saraa nihaayata rutba rudbad mayoolkeeda ayuu ku gaarayaa wa kun waxaad ahaataa mushfiqan mid ma garanaysaa ee u tura lil khalqi khalqiga mid u tura kaa noqo khalqiga raxmada igu jidho oo u naxaya mar haddaaba cilmigii baranays warxam u raxmad buu yidhi likulli man qof dhammaantiis qofkaasoo yurii yuwaxidu rabbi rabbigay waxidaya kaasoo min kabiirin mid weyn ah wasibyatin kuwa yaryar ah dad waaweyn iyo dad yaryarba ixtiraam oo u naxariiso oo u raxmad oo wax u tar oo maaragtay raxmad u muuji oo gacan qabo inta awoodid taasaa lagaa heli wey mar haddaad daalibu cilmi tahay raxmada ha kugu jiro qof raxmad laaway ah ha noqonin dabcigiisu qof wanaagsan yahay kaa noqo ayib waxaa ka mida wa kun waxaad ahaataaba yidhi laabisan mid xirta biida hiyaabi dharka kiisa cadcad iyo wa cimmatan imaamad cimaamad mid xirtana noqo oo cimaamadaysa laabisan biida hiyaab wa laabisan cimmatan cimaamadaadana xiro oo waxaa muujinaysaa lebiskii culimada dharka cadcad waa iska fiican yaho dadka dhintayna waa lagu kafnaa idinkuna xirtaa la yidhi xadiidka abu daawuudka iyo tirmidigu ay warinayaan waxa weeyaan dharka cadcadi dee waa wixii wasaqoo fuusha iyo waxaasoo dhanba haddiiba muujinayaayo waa dhar iska wanaagsan weeyaan walaazim waxaad laasimtaa biaqlaamin qalamyaal haddaaba mar daalibu cilmi tahay qalam qalinkaada wado siwaakin wa siwaakin caday iyo wa subxatin tusbaxaad werdigaa ku akhrisanaysid isagana laasim cadaygaadana hayso qalinkaa faa'iidada ku qoran lahaydna hayso waxyaalahaasoo dhan ku dadaal waxbay kuu tarayaane hay qalimku waa muhiim aladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam oo de qoraalkii lagu fasiray marka iyadu waa midaas nuun waalqolami wamaa yasduruun horta qalamkii wakaas isagii saasaa maarata wixii dee aad wax ku qoran lahayd weeye faa'iidada maqash cadaygana fawaa'idkiisa lama tirin karo waa tiro badan yihiin waxaa la gaarsiinayaa ilaa toddobaatan iyo ka badan faa'iido oo cadaygu uu leeyahay inuu qofku marka cadayga isagana badsado ayaa loo baahan yahay ayib dhowr iyo toddobaatan faa'iido oo cadaygu leeyahay ayaa la sheegay ayib waxyaalaha kale subxada ama tusbaxa waxaa la midka ah isaguna waa shay qofka dikriga ugu kaalmaynayo oo waa hore uu soo bilowday waxay leedahay tirsiga iyo nashaad bay keenaysaa inuu qofku wax ku tirsado oo tirsigu u saxan yahay imaamu nawowi kitaabka la yidhaha tadhiib alasmaa walluqaat markuu subxada ka hadlayay wuxuu yidhi subxadaas waa lagu tasbiixsadaayo yactaaduha ahlu lkhayr buu yidhi waxaa ka caado yeesha oo wata buu yidhi dadka ahlu khayrka ah ayaa wata dadka ahlu khayrka ah ayaa wata marka yactaaduha ahlulkhayr sidaasuu ku yidhi kitaabkiisa leeyahay tadhiib alasmaa walluqaat markaas hadde halkan wuxuu kaga hadlayaa shiikhu waxyaalo tiro badan oo culimmadu ay kaga hadleen subxadaas ama tusbaxa iyo ciddii wax ka qordhay culimmada islaamka iyo waxyaalo kaleo marka hore wax lagu tirsan jirayo ama quruurux ama lafa timireed iyo waxyaalo la mid ah oo waxaasoo dhan hadda ay ka dhibyo dhahay xisaabta xaggeeda in qofku tusbaxan uu ku tirsado ayb culimo badan baana wax ka qordhay oo mu-alafaat iyo kutub masaladan ka qoreen ayb wakun waxaad ahaataa hayinan mid hayin ah yaa oo walayinan mid jilicsan oo hayina waa isku mid mutawaadican oo mutawaadica wakun layinan wakun mutawaadican xaliiman wakun xaliiman mid dulqaad badan zakiyan dahiran can cuyuubin ceeba xaggood iyo wakhisatin liidasho iyo awsaafta xunxun oo dhan nadiif qofka ah kaas noqo buu yidhi waxyaalahaasoo dhan iska ilaali sababtoo ah qof culimaa baa tahay dad baa kugu dayanaya waxaa la rabaa xaalad wanaagsan inay kugu arkaan oo kaaga daydaan haddaa waxyaalo kale samsamaysid oo aan fiicnayn waxaa kale inay dadku kaaga daydaan baa laga yaaba isdhahaan qofka culimadaaba waa sameeye aleela hebelba waa sameeye adiguna samee dhib ma lehe marka iska ilaali waxyaalahaasoo dhan qof qudwaaya wanaagsan noqo wakun waxaad ahaataa baadilan mid bixinaya juhdan kabiiran juhdi badan mid ku bixinaya bixifdi maa shay xafididiis maagaasoo taraahu aad u aragtid muhiman inuu muhim yahay maagaasoo min culuumin culuum ku bayaansanaya xikmatin xikmad waxaa laal wixii culuum iyo xikmada oo muhiimah yaa mid juhdi badan ku bixinaya inaa xafido ku dadaal waagi hore waxbaa la xafidi jiray kumanaan beyd iyo kumanaan maaragtay iyo boqolaal kitaab baa la xafidi jiray fanni kastana qofku inuu kutubtiisa qaar ka xafisan yahay calal aqal mukhtasaraadka qaybo ka mid ah aad iyo aad bay u wanaagsanta imaamu shacraani wuxuu yidhi ilahay waxyaalo igu nicmeeyey waxaa ka mid a kutubta mutuuntoodaan xafiday buu yidhi abushujaacaan xafiday buu yidhi ajruumigaan xafiday masar markaan tagayna kitaabka minhaajkaabaan xafiday alfiyatu ibnu maaliga iyo tawdiix ibnu hishaamkaan xafiday jamculjawaamicaan xafiday alfiyatu lciraaqigaan xafiday talkhiiskaan xafiday buu yidhi shaadibiyadaan xafiday qawaacid ibnu hishaam baan xafiday mukhtasaraad kaloo badanna waa xafiday buu yidhi marka waxa weeyaan waagi hore xifdiga waa lagu dadaali jiray xifdiguna wax weyn buu ku fadhiyaa oo qofka u taraya laakiin hadda waktigan dadka himadoodii baa iska daciiftay ayb waxa weeyaan culimmadii soomaalida rag baa waxay dhaheen sida sheekh la yidhaahdo sheekh abba oo kale laga soo rarayo sideed iyo toban kun oo xadiid baan xafisanahay buu yiri baa layidhi sideed iyo toban kun oo xadiid marka dulaabta iyo culimada iyo xalaqaadka cilmiga culimada soomaalida ku akhriyaanna rag badan baa kutub xafisanaa sida qadrunada iyo sharaxiisa iyo alfiyatu ibnu maaliga iyo alfiyatu lciraaqiga iyo alfiyatu suyuudiga iyo mukhtasar ibnu abi jamraha iyo shaadibiyada qiraa'aadka iyo way jireen culimada soomaalida iyo dulaabta kutub badan ay xafisanaan jireen bal iska badaaye culimada soomaalida oo ay qaarkood hadda sheikha ay ka mid yihiin shuyuukhdiisa kitaabkan sharxay sheekh cuhmaan wuxuu leeyahay irshaad ulqaawi irshaadka ibnu muqriga rag baa qalbiga dusha ka hayay buu yidhi marka minhaajka rubuca cibaadada iyo rubuca beeca minhaajkana wuxuu yidhi rag badan baa xafiday oo dhallinyaradii ah marka aroorta hore iyo maqribkii iyo xiliyada xifdigu fiican yahay inaa wax la xafidana halkaasuu kaaga sheegaya wamubtadian wakun waxaad ahaataa qofka cilmiga baranayo mubtadian mid bilaaba min kulli fannin fanni kasta siaara kutbihi siqaara kutubi kutubtiisa yaa mideeda yaryar taasoo min mutuunin matniyaal ah ow shuruuxin muhimatin sharaxyaal muhiim ah waa marka hore ku bilow kutubta maaragtay marka u horeysa kan u weyn haka bilaabine waxaad ka bilaabaysaa mukhtasaraadka siqaarulkutub kuwa yaryar ayaa ka bilaabaysaa fanni kasta kutub waaweyn iyo kutub yaryar buu leeyahay kuwa yaryar marka koowaad baad ka bilaabaysaa macnaha mudaalacata alkutubi alatii fii fadaa'ili lculuumi fadaawimha fadaawim daa'im mudaalacata alkutubi kutubta mudaalacashadeeda daa'im allatii kutubtaasoo fii fadaa'ili lculuumi culuumta fadaaisheeda ka hadlay cilmiga iyo culuumta fadliga ay leeyihiin kutubta ka hadlaysa cilmiga fadligiisa iyo qofka baranaya fadligiisa kutubta daalaco fadaawimha daa'im maxaad u daa'imaysaa waa liinhaadi himatin himada kicinteeda himadaadu inay kacdo oo waxaanu fadliga markaa aragtid aad noqoto qof cilmiga baranaya dadka baraya ku camalfalaya dadaalaya inaad noqotid taa ku dadaal waaya sababtoo ah waa arkaad ogaatid waxa laga sheegay fadaa'il iyo wanaag himadaadii baa kor u kacaysa ibnuljawsi alcalaama ibnuljawsi kitaabka leeyaha sayd ulkhaadir weligay kama dhergin bu yidhi kutubta daalacashadeeda markaan arka buu yidhi kitaab aanan weli arag waxaa moodaa buu yidhi kayd iyo kanzi meel ku aasnaa inaan helay marka kutub badan oo uu akhriyey ama daalacday buu halkaa ka sheegaya dee kumanaan mujalad ah tacawad ka caada yeele buu yidhi bisurcati lkitaabati kitaabada iyo qoraalkeeda degdegeeda markaa wax qoraysid dee culimmadii baa wax ka qoraysa ama adaaba wax qoranaya markaas in fartaadu iyo gacantaadu degdeg wax u qodho ka caado yeelo yaa fataa ninka dhallinyaradaayoo wanaagsan wax baranayo waxaa kaloo ka bitaxsiini khadinna lala qabo khadka iyo wanaagiisa taxsiini khadin khadka taxsiinintiisa iyo wanaajintiisa far qurux badanna qorbayr oo mila khadi ibni muqla ninkii ibnu muqla la dhihi jiray awowgiisa labaad baa ibnu muqla la dhihi jiray waay waxa weeyaan fartiisi oo kalea nin far quruxa ku caanbaxay bu ah marka fartuna ha qurux badnaato dedejina marka ninkaas ibnu muqla haddee nin laga taariikheeyo oo fartiisa lala yaabay ayuu ahaayo caan ah oo aad iyo aad u far qurux badan ayuu ahaa nin kale ibnu muqla ayib marka ninkaa isagaay waxaa la dhihi jira abu cali moxamed ibnu cali bnu xasan wasiirnimo buu soo maray labadii boqol toddobaatan iyo labadii buu ahaa ba yidhi waxaa sheegaya sir calaamu nubala imaamu dahabi saddex boqol labaatankii labaatan iyo sideediina waa dhintaa leyii marka ninkaa farta quruxda badan ma walaalkiis xasan ibnu caliyinba mise waa isaga waxaa badan baa la leeyahay u badan tahay xasan inuu yahay huwa saaxibu lkhad marka dee khadka oo la wanaajiyeen hadda magaalooyinka waa lagu bartaayoo taxsiinu lkhad baa la yihahdo qoraalka carabiga si qurux badan loo qoro ayb marka dad waxaa jiray aada iyo aad wax akrinta meel ka gaaray markay wax daalacanayaan waxa weeyaan in yar waxa weye kutub tiro badan ku akhriyey ku daalacday ku qoray kitaabka la yidhaahdo saxiixulbukhaariga oo kale dadka shanta maalmood ku dhameeyey oo ku daalacdo ku akhriyey arrimahaasaa ka mid ah waradidan waradid celceli karir yaad ku celceli naxwa cishriina mara labaatan jeer oo kale yaa bidarsika dersigaada ilaa labaatan jeer oo kale ku celceli ba yiri oo raaco bidarsika dersigaada kay tabluqa saa u gaadhid munaaka hididiilahaada bisurcatin si degdega casharka haddaa ku celceliso ilaa labaatan jeer oo kale yiri laakiin culimmada islaamka qaar baa boqol jeer cashirka ku ceshan jiray baa layidhi iyo ka badanba marka waxa weeyaan muhiimaddu waxa weye casharka inaa qofku ku celceshado hadba waxaa ugu soo baxaya masalo cusub iyo fahan cusub baa usoo baxaya baa u soo baxaya darsiga inuu iska tasxiixiyo iska sugo iyaduna waa muhiim ayib wamaa idaa cadta markaad ku celiso yaa iru kan doqonkaadow yaa hiru kan iska kaafilkaadow ama doqonkaadow dhallinyaradaaadow doqonkaadow maratan hal mar markaa cashirka ku ceshato oo tadrukuha a ka tegtid tadman waad qoomamayn wataxyaa waad noolaan bidillatin dulli baa ku noolaan maxaa yeelay kitaabkii kuu dhammaadaba wuxuu ka dhigan yahay kitaab aadan soo marin oo kale marka aada ugu celcesho wey jahliga dulgiisa saada ugu noolaan laaziman usoo bood laaziman laazim mudaalacata alkutubi kutubta mudaalacashadeeda kutubta almufiida mufiidada ah inaad daalacato ee faa'iidada badan bijiddin dadaal iyo fahmin fahm maca kitaabati nuktatina lala qaban wixii nugto iyo faa'iido aa heshidna qorashadeedana lala qabo adoo qoranayo imaamu lmusani kitaabka wuxuu yihi alrisaala imaamu shaafici shan boqoloo jeer baan akhriyay buu yidhi mar ka mida ma jidho shantaa boqol ilaa faa'iido cusub oo awal aana dareemin ayaan dareema mar kalena wuxuu yidhi konton sanaan akhrinayo ma garanayo buu yidhi maraan inta fiirshay aanan ka faa'iidaysan faa'iido cusub oo awal aanan garan waay ninka la yidhaahdo imaamu nawowi baa mar waxaa lagula dooday masalaho ka soo raray kitaabka wasiid la yidhaha markaase waxay wuxuu yidhi waxay ugula doodayaan buu yidhi wasiid anoo daalacday buu yidhi afar boqol oo jeer anoo daalacday anaa waa ka warhayaa weeye kitaabka intaasoo jeer aan daalacdo akhriyey marka saasay raggaas u dadaali jireen maxamed ibnu xasan ashaybaani wuxuu ahaa baa la yidhi habeenka ma seexan jiri buug iyo qalimaan buu halka soo dhigan jir nooc markuu ka noogo cilmiga nooc kale u geli jir waxa weeye haddii hurda qabatana biyo isku sayrin jiro wejiga iskaga dhaqi jir sidaasuu ahaa marka ragga iyagoo soconaya xataa kitaab gacanta ku hayo kitaabkii socod ku akrinaya iyagana waxaa ka mid ahaa baa la alkhadiib albaqdaadi caalimkii weynaa fanni kasta wax ka qoray culuum alxadiidka ayib marka wixii la xafido qofka waa ka fakadaan laakiin wixii la qoro waa sugnaanaya weligood kaa tegi mayaan wixii aa qorato ayb idaa maa dahaaka khadbu idaa maa dahaaka markuu ku asiibo alkhadbu amar daran iyo walcusru culays iyo mushkilo fastacin kaalmayso bisabrin sabir kow ducaain wa ducaain ducana labo iyo wasalaati salaad saddex bikhashyatin oo maca khashyatin ah ya cabsi miceed khashye iyo khushuucba waxaa weeyaan arrimahaasaa dhibaatada ilaahay ku feedaya kurbooyinka waxa weeyaan yaa ayuha aladiina aamanuu istaciinuu biالsabri wالsalaaة in allaha maca asaabiriin waa kaasa ducaduna hadda waa udcuunii astajiib lakum iyaduna waa halkaasi ku taallaa waa iska waadix meelo badanoo wax la aqbalaa jiro iyo amaakin iyo wakhtiyaalba leh oo ay ka mid tahay aroorta hore iyo marka roob ku daayo marka qofku afuraayo carafe la taagan yahay iyo musdelife iyo zamzamka marka la cabayo dawaafka dad saalixiina agtood markaa joogtid waxaasoo dhan ducada waa la aqbalaya ayb marka taasina wata wkun waxaad ahaa taabiridaa muru'atin mura midu saaxiib ah baciidan wakun baciidan muradaada iyo labiskaada iyo hay-adaada iyo sharaftaada ilaali baciidan mid ka fogaan badan ahow canilkhanaa waxa xun walaa taqifan ha istaagin oo ha istaagin aslan weligaaba mawaaqifa tuhmatin tuhmada mawaaqifteeda iyo makaanu istaagyadeeda meelaha tuhmada weliga ha istaagin meel tuhmo marna ha tegin meelaha qofka lagu tuhmo oo la dhaho muxuu halkaa ka raasiy halkaasuu joogay halkaasuu fadhiyey halkaasuu ka soo baxay waxaasoo dhan iska ilaali walaa taku ha ahaanin tharthaaran mid hadal badan oo yudayicu waqtahu waqtigiisa dayaca biqiilin ku dayacayo waqaalin qiila waqaala waxaasaa la yiri iyo waxaasuu yiri iyo hadal tirada ku dayaca iyo walmusaaxi kaftan iyo wasamratin haasaawo iyo soo jeed waxyaalahaas waqtiga haasaawo samr waxaa weeyaan waa iska soo jeedka iyo barsheekaynta iyo saamaleylka waxaasoo dhan iska ilaali hadalku hadduu yahay fido aamuskuna waaba dahab baa layidhi marka waxa weeyaan daacada ilaahay oo aa ka sheekayso hadday fido tahay macsiyada ilaahay oo aa ka aamustana waaba dahab marka iska ilaali weeyaan hadalka wuxuu yidhi imaamu shaafici markuu fasirayey falyaqul khayran xadiidka ahaa yaa man kaana yuuminu billahi walyawmil falyaqul khayran aw liyasmut ha ka fikero qofku intuusan hadlin haddii hadalkaasi wanaag uga muuqdo ha yiraahdo haddii kale oo xaaraan iyo karaahiye waxa yahana faraha ka qaado idaa tama caqlulmari qalla kalaamu qofka caqligiisu hadduu dhammaystirmo waxa weye hadalkiisaaba yaraada waayiqan bixulqi lmari in kaana muktira hadalka badan ma fiicno waxa walaga maalayacniga iyo waa laga fogaadaa iyo macaasida intaba waa laga dheeraada lanna waxa weeyaan qofka qalbigiisa wadnihiisa garaacaas waxay ka dhigan tahay baa la yidhi inay markasta la hadlayso ay leedahay warhoy noloshu waa daqiiqada iyo ilbiriqsiyadeh waxa weeyaan waxaad naftaada dhimashadeeda kabacdi u baaqi yeeshaa sheeg sheeg wanaagsan sheeg sheegaa wanaagsan cumri labaad oo kaa hara oo kale ayuu ka dhigan yahay walaa tugiranna ha badinin oo halbadinna aliltifaata milmilicsiga hadba dhinacaa fiirfiiriso waaye fa inahu amaaratu nuqsaani nuqsaan calaamadeedu weeye iyo wadayshin fudayd iyo wakhifatin fudayd wadayshin iyo wakhifatin waa isku mid labadani waxa weeyaan qof daysha qaba oo fudfudud ee khifa ku jidho oo kale calaamad ut marka isbaraanbaraya oo xasiloonayn marka waxa weeyaan hadba qofku saa hadba dhinac u fiirinayo hadba saa u fiirinayo lama rabo midaasna ma fiicno ayb faslun fii tartiibi lfunuuni funuunta kala dhigdhigiddeeda weeye iyo kala tartiibinteeda iyo wa taqdiimi bacdihaa calaa bacdin qaarkeed qaar in laga hormariyo si ay u kala sarayso wa taqdiimu fani lfiqhi finiga fani fiqhiga fannigiisa horumarintiis fardun fard farad weeyaan fardun mafruudun waa mid la faral yeelay fainamaa yasixu waxaan ku fainamaa yasixu wuu asaxaa bihi fannigaas fanulfiqiga kullulfuruudi furuud dhammaanteed baa asaxaysa iyo wasunatin sunno dhammaanteed sunno iyo faralkas wuxuu ku asaxayaa qofku inuu yaqaano fiqhigii waxaana weeyaan farushaas iyo sunnayaashaas iyagoo isku dhex jira waxa weeye ka soomin sida soonkii oo kale salaatin wa salaatin iyo wasakaati iyo waxajatin waxa weeyaan waxaasoo dhan weeyaan ayb bihi fanulfiqhigaas cilmu arkaanin baa ku sugan arkaan cilmigeed shuruudin ilmu waxaa ku sugan shuruudii cilmigeedii wahay-atin hay-ada cilmigeedii baa ku sugan waxaasoo dhan fiqhigaa lagu bartaa arkaanta iyo shuruudda iyo hay-aadka waxaasoo dhan halka ayaa lagu bartaa qofkuna waxaa la leeyahy ma banaana inuu shay iska gudagalo isagoo aan garanayn xukunka ilaahay uu ka jireeyey shaygan waxa uu yahay isagoo aan waxba ka garanayn inuu iska dhex galo lama rabo waagii hore waxaa la leeyahay dadku qur-aankaa la xafidi jiray markaasaa dadka waxaa la beri jiray xadiidka iyo fiqhiga ayaa la beri jiray marka qur-aanka markaad baratayna qur-aanka yuusan kaa fakan oo xadiidka iyo fiqhiga ha kaga mashquulin kulli isku wado kulligoodna baro taasina waa taas ayib marka fiqigu waa muhiim oo waxaa la yidhi haddee xadiidku qofka yaqaana waxa weeye istimbaadkii fiqigana waa inuu garanayo waxaa la leeyahay sida uu wariyey ibnu subki dabaqaat shaaficiyati اlkubra haytamina uu wariyey alfataawa alxadiiiya islaam baa majlis culimo waaweyn muxadisiina joogeen timid yaxya bnu maciin iyo abu khaytama iyo rag baa joogay marka xadiis bay isweydweydiinayeen markaas waxay tiri gabadha xaayadada qof ka dhintay ma dhaqi kadhaa gabadhuna gabadh waxay dadka dhaqda dhintay gabdhaha dhintay dhaqi jir qof u jawaaba lama helin waxaa iyadoo meeshii la fadhiyo rag badan ay yihiin abu thawr baa soo baxay markaasa waxay dhaheen ninkaas soo socda weydi ninkaa weydiiy marka uu yimid wuu u sheegay wuxuu yidhi xadiidkiibuu u deliishaday xaydku gacanta kaagama yaal nebiga uu ku lahaa caaisha marka qofki inuu fiqigii garanayana iyana waa muhiim ayib laga maarmi maayo waxaa kaloo markaa misna baranaysaa kuugu xigaya fiqiga waa cilmu usuul diin cilmiga usuuludiinka diinka asalkiisa waa cilmu caqiidadii wey wa cilmu usuuludiinna yatluuhu kaasoo raacaya fiqiga isagana baro faltamis dalab cilmigaas usuuludiinka bijiddin dadaal waxaad ku dalabtaa faltamis dalab bijiddin dadaal saxiixa alictiqaadi dalab ictiqaadka kiisa saxiixa ah caqiidada saxan bisurcatin si deg dega si aad uga nabad gasho bidacda iyo waxyaalaha mashaakilaadka ah cilmigaas usuuludiinka ah ee caqaa'idka ah isagana baro awalu waajibin cala alinsaani zubedku marku lahaa macrifatu lilaahi bistiqaani waa marka koowaadba qofku inuu barto caqaaidka ilaahay subxaana watacaala sifaadkiisa iyo tilmaamihiisa iyo waxa ka mustaxiilka iyo waxyaalahaas inuu barto wax u waajibay wixii jaa-is haasaa ka mid ah wakud waxaad dabaalataa bacda dayni labadaa ka bacdi fii buxuuri lfunuuni fanayaasha kale badahooda maca ricaayati tartiibin tartiibka ilaalintiisana lala qabo biimcaani fikratin fikrad xeeldheerideed iyo imcaaninteed iyo fikrideed yaa ku dhex dabaalo aad iyo aad faniyada kale markaas baa usoo jeensanaysa wabaadir u degdeg ilaa naxwin naxwaha u degdeg wa sarfin sarfiga u degdeg usuulin usuulu fiqhina fiqhigeena asalkiisa usuushiisa usuul fiqiga isagana u degdeg walxadiidi xadiidkiina isagana u degdeg xadiidkii dilculuumi culumta u saaxiibka culumta asaniyata saraysay xadiidku hadde culum sare u leeyahy culumtasana de wuxuu ku ishaarayaa sheikhu halkaas baa la yidhi waa musalaxulxadiidki culumti culumulxadiidkii weeyaan ilaa xadiidkii waa alfiyatu suudiga sidau sheegay walakharuuna qasamuu haadi sunan waxa weeya ilaa saxiixin wa daciifin wa xasan saxiixii iyo daciifkii iyo xasankii waxaas bay u qaybsamaysaa mid kastaaba intaas baa loo kala saaraya xadiidkiina qofku markaa inuu barto culumtiisina uu barto isagana markaa waa muhiim ayb waxyaalahaasoo dhan baa marka waxaa qofkii meesha u yaalla oo la doonayaa inuu ogaado wa tafsiiru qur'aani qur-aanka tafsiirkiisii isagana u degdeg bishataa culuumihi maca shataa culuumihi culuumtiisa teeda kala tagtagsan lala qabo culuum lqur'aan baa jidha sida maarata culuum lxadiid u jidha kitaabka la yihahdo itqaan fi culuumi lqur'aan imaam suyuudi qoray ayaa si fiican uga hadlaya iyo kutub kale oo badan ayaa laga diyaariyey taasna u dadaal bayaanin waxaad kale u degdegtaa bayaankii waa iyo macaanin macaanigii iyo walbadiici badiici bijumlatin si jumlaha saddexdaas waa saddexdii balaaqada almacaani walbayaan walbadiic bijumlatihaa dhammaanteed wey saddexdaba baro mid keliya ha baran saddexdooda ka mid eh bijumlatin u baro kulligeedba baro weeyaan labaha ku kaaftoomi saddexdaba baro wey cilmi aada iyo aada u sareeyo imaamu suyuudi waxa weeyaan cuquuduljumaanka wuxuu leeyahay cilmigan la yahaa culuumulbalaaqa saddexdaa waa aalaadka sharciga kuwa ugu anfaca badan wey cajab badan weeyaan waxaa kaloo u degdegtaa buu yidhi wakaafiyatin cilmiga la yihahda kaafiyada oo macal caruud ah waa isku kitaab kuwaani waa isku isku meel weeyaan qaafiyada iyo caruudka iyo wamandiqin mandiq dee waxa weye jaangoynta ashcaarta oo caruudka lagu barta iyo qaafiyada horiska ya inuusan kala leexleexan abyaadda iyadana cilmigaasa iskale iyo wamandiqin mandiqii mandiqii wanaagsanaa kaasna baro kadaa luqatun baa kuula mida luqadii baro dibun dibigii baa kuula mida xisaabun xisaabkii bidiqatin si aada u xeel dheer waxa weye culumtan oo dhan diinta islaamka culimmada islaamka waa dadka beri jireen waana baran jireen xataa masaajida lagu qaadan jiray waagii dambe qolooyinkan gaalooyinka reer galbeedku ay isi siiyeen oo ay maaragtay uga dhigeen inaysan wax iyagu keeneen ay tahayoo aysan shaqo ku lahayn muslimiintu marka luqada iyo sarfiga iyo naxwaha iyo macaaniga iyo bayaanka iyo badiicu waa kuwa ugu sii faa'iidada badan culumta culumul aalada ah cilmigu waa laba yiri imaam shaafici laba cilmi weeye cilmu diin iyo cilmu dunyaa cilmu diin waa fiqiga cilmu dunyaana waa dibiga iyo caafimaadka weeye iyadana wataas waxaa kaloo barataaba yiri wuxuu yidhi wasiiratu khayri lkhalqi khalqigoo dhankii u khayr badnaa siiradiisu tuxyi lquluuba qalbiyaday noolaysaa siirada nebiga caleyhi salatu wasalaam waa iyadana ku dadaal weeyaan dayib saalixiinta markii la sheeg sheego haddii raxma soo degto maxaad u malaynaysaa dee nebi maxamed oo sayid isagu kii u sarreeyey ah inta wanaagsan waayo oo saalixiinta ah sayidul waxa weeye kaa'inaat wa imaamu lmuqarabiin watasawuf tasawufka iyo zuhdiguna yusafi lqalba qalbiga wuxuu ka saafi yeelaa can kulli dulmatin mugdi dhammaantiis ayuu qalbiga ka saafi yeelayaa waa tasawufkii isaguna sidaas weeyaan oo waxa weeyaan waa zuhdigii iyo ixsaankii iyo akhlaaqdii wanaagsanayd iyaduna sidaas weeyaan tawaariikhu ahlilcilmi dadka ahlu cilmiga taariikhahoodii walcaqli dadka ahlu caqliga taariikhahoodii watuqaa cabsida kuwa saaxiibka taariikhahoodii bihaa taariikhdaasoo la bartana culumtaas culum taariikha ah alidikaaru baa ku sugan xusuus iyo watica idikaaru iyo wa- iyo waticaadun wacdoon bicibratin cibro maceed la wacdoomo ayaa ku sugan waxa weeyaan dadka hore juhdigoodii iyo taariikhdoodii iyo ahlu caqligii ahlu tuqa ahlulcilmigii waa alidikaaru waticaadun bicibratin baa ku sugan wacdoon iyo waansan iyo xusuus ayaa ku sugan marka iyadana waa la bartaa wey marka dee faniba dee culumtu waa badan tahaye waxa weeyaan haddaa xataa hal mid keliya baratid weligaa ma dhammayn kadhide laakiin midba qayb baa laga bartaa midba waxbaa laga bartaa waa kaasa qofna cilmiga ma gaari karayo een, meesha u dambaysa kun sana hadduu daba joogo cilmigu waa waa bad gunteedu fog tahay ee shay kasta waxaa qaadanaysaa in baad ka qaadanaysaa wanaagsan waa ka baranaysa marka culumtaasna saas uga sheekeeyey sharaxana fawaa'id tiro badan ayuu halkaas sheikhu ku qoraya xafidahu allahu tacaala wallahu subxaanahu wa tacaala aclam